ardada imtixaanka inoo gashay guud ahaan marka la isu geeyo waxay ahaayeen afar kun oo ardada imtixaanka u fadhiisatay afar kun iyo saddex boqol iyo konton iyo sagaal arday bay ahaayeen foonfoorku laba kun iyo toddoba boqol iyo konton iyo sagaali waxay ahaayeen wiilal kun iyo lix boqolna waxay ahaayeen gabdho ayay ahaayeen ardada baastay imtixaanka ku gudubtay waxay ahaayeen kun laba kun iyo lix boqol iyo sagaashan iyo lix arday oo wiilal ah iyo kun iyo shan boqol iyo sagaashan waxaan leeyahay konton iyo afar gabdhood imtixaanka waxaa ku dhacay afartan wiil iyo soddon iyo toddoba gabdhood ayaa ku dhacay waxaana meeshaas ka maqnaa soddon iyo laba arday ayaa meeshaa ka maqnaa oo imtixaanka aan imaanin qaabkaasi waa qaabkii ardadu imtixaanka ugu fadhiisteen markii imtixaanka ardadu ay galaan natiijada soo baxda waa natiijo tartan ku salaysan waxay u dhacday iyaduna oo ardadu ay isugu qaybiyeen gareydhkii maadooyinka ay isugu qaybiyeen lix boqol iyo soddon iyo lix arday waxay keeneen garade e taasi waxay u dhigantaa afar iyo toban dhibic lix boqolkiiba ardadii imtixaanka u fadhiisatay ayaa garade e ka keenay kun iyo laba boqol iyo siddeetan iyo laba arday waxay keeneen grade b taasoo u dhiganta labaatan iyo sagaal dhibic afar boqolkiiba ardadu inay keeneen grade b gradeka c kun iyo lix boqol iyo lix arday ayay ahaayeen taasoo u dhiganta soddon iyo lix dhibic siddeetan iyo afar boqolkiiba gradeka d waxaa keenay toddoba boqol iyo lixdan iyo laba arday waxaan le labaatan iyo lix arday taasoo u dhiganta lix iyo toban dhibic lixdan iyo lix boqolkiiba ardada dhacay waxay ahaayeen toddobaatan iyo toddobo taasoo u dhiganta boqolkiiba hal dhibic toddobo u dhiganta ardada maqnaana waxay ahaayeen soddon iyo labo taasoo u dhiganta zero pointy seven u dhiganta guud ahaan afar boqol afar kun saddex boqol iyo konton iyo sagaal arday ayaa sidaas imtixaanka ugu fadhiisatay oo qaabkaas iyaguna u jajabay ardadu sida ay u tartameen oo kale ayaa iskuulladu u tartamaan iskuullada eeyada faraha badan keenay waxay ahaayeen iskuulka cumar samatar oo toddobaatan iyo sideed ee keenay iskuullada ku xigay waxay ahaayeen boosaasa public waxay ahaayeen imaam nawowi waxay ahaayeen iskuulladu sidaas ayay iyaguna ugu kala fiicnaayeen maadooyinka ardadu ay galeen waxay ahaayeen sida hadda uu sheegayay afar iyo toban maado ayay ardadu u fadhiisteen afar iyo tobanka maado waxaa sanadkan ku cusbaa laba maado ayaa ku cusbaa maadada combyuutarka amba i c t-ga iyo maadada civiga ah amba aan u bixinay government and politics oo aan ugu talagalnay ardadu inay ku bartaan maamulka iyo dowladnimada ay ku bartaan oo ardada artiska ah ay qaataan afar iyo tobanka maado ayaa ardadu ay sanadkan imtixaanka u fadhiisteen maadooyinka bass raidkoodu wuu wuxuu ahaa bass raid kala duwan waxay ardadu ugu fiicnaayeen maadada tarbiyada oo ay maadadaas ardadu ay ku baaseen lixdan iyo shan dhibic lix boqolkiiba macnaheedu waxaa weeyaan dhammaan ardada imtixaanka galay maadada tarbiyada waxay keeneen celceliskooda lixdan iyo shan dhibic lix maadada soomaaliga waxay keeneen lixdan iyo kow dhibic lixdan iyo kow bay keeneen maadada carabiga konton ayay keeneen maadada ingilishka soddon iyo shan ayay keeneen dhibic sideed maado aada loogu liito weeye maadada xisaabta waxay keeneen ardadu labaatan iyo lix dhibic sagaal ayay keeneen waa celceliska maadada macnaheedu ma ahan ardadu labaatan iyo lix inay wada keeneen waxa weye celceliska maadadaas lagu baasay wey ardada qaar baa boqol wata qaar baa sagaashan iyo ziyaado wata qaarna waxay wataan meelo aada u hooseeya ayay wataan ardada maadada la yidhaahdo fysigiska soddon iyo sideed dhibic lix ayay ku baaseen chemistryga afartan iyo afar dhibic toddoba ayay ku baaseen biologyga waxay ku baaseen soddon iyo lix ayay ku baaseen historyga maadada ugu liidatay sanadkaana soo martay waxay ahayd marka xisaabta laga tago soddon iyo saddex dhibic sideed ayay ardadu ku baaseen juqraafiga konton iyo labo ayay ardadu ku baaseen businesska afartan iyo toddoba dhibic waxay ku baaseen toddobo ayay ku baaseen maadada agricultureka konton iyo kow i c t da lixdan iyo sagaal government and politicieskana waxay ku baaseen konton iyo shan dhibic lix ayay ku baaseen dhinacaas waxay ahayd intii ardadu ay ku kala baaseen imtixaanka iyo sidii ay isugu qaybiyeen iyo maadooyinkii sidii ardadu ay ugu baaseen ayay intaasi ahayd